wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamuud cabdiraxmaan faarax beenabeene ayaa daafuray daraasaad ku saabsan doorka aqoonta ah iyo xirfaduhu ay ku leeyihiin maalgashiga iyo horumarinta dalka wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya oo khudbad dheer ka jeediyey daafurka daraasadan ayaa sheegaya in aqoonta iyo xirfaduhu ay door muhiima ku leeyihiin maalgashiga iyo horumarinta dalka islamarkaana loo baahan yahay bahda aqoon-yaaniinta soomaaliyeed inay door ka qaataan sidii dibuudhiska dalka loo qorsheyn lahaa arrimahan waxaa loo suubinayaa cududda dhaqaalo ee dalka soomaaliya ka jira marka loo eego arrimaha professionalska hay-adaha ku jiro sida loo ballaarin karo sida loo kobcin karo gaabiska ka jiro sida mataqaan loo shuruucday u baahan yihiin in lagu in lagu hago si ay u ballaartaan iyo dee maalgashiga ay u baahan yihiin si indhaha loogu soo jeediyo dadka daneynaya inay maalgashadaan ama wax nagu darsadaan sidaa aad dareemayseen hadda xogta halkan lagu soo bandhigay waayeel team ay soo bandhigeen waxaa loo kala saaray ilaa iyo sideed qaybood oo mid kastaba dee hoos imaanayso maxaan ku dhahaa sabsectaro oo waaweyn oo intaba soomaaliya ka wada hana qaadeen shaqadoodana ay socoto ha lagu kala xoog badnaado laakiin waxay riboodka lasoo bandhigana tustay awoodda ay leedahay sectorkan ama qaybtan weyn ee la dhahaa maxaan ku dhahaa aqoonta maxaa loo bixi horta mihnadlayaasha mihnadlayaasha awoodda ay leedahay macnaha oo aan la la la yaraysan karin waa cudud xoog badan oo wax wax badan ku darto wax soo saarka dhaqaalaha dalka suuqa shaqaynta oo shaqaalaha oo arkaysa shirkad kastoo halkan lagu soo bandhigay waxay shaqaalaysatay shaqaale xoog leh oo aqoon lagu shaqaalaystay oo xirfadlayaal ah oo mihnadaas guusheeda kaalin weyn ka qaadan karo soo marka sidoo kale waxaa halkan lagu soo bandhigay muhiimadda ay leedahay dowladda iyo hay-adahan shuruucda ama regulatoriga la dhaho shuruucday u baahan yihiin in lagu ballaariyo
dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa wadadadaalo ku aadan sidii maalgashiga iyo horumarinta dalka loo korrin lahaa